bismi llahi raxmaan raxiim waxaan rabaa munaasabadan inaan uga faaideysto inaan halkan ka soo jeediyo warbixin yaroo kooban oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada gaalkacyo kadib intii lagu dhawaaqay xabad joojintii waxaad la wada socotiin in bisha toddobadeedii bishan toddobadeedii ergeyga qaramada midoobey wakiilka uga ah xogeyaha guud ee qaramada midoobey ambasador kiton inuu booqasho ku yimid magaalada boosaaso halkaana uu kula kulmay madaxweynaha puntland docor cabdiweli maxamed calgaas iyo madax kale oo sarsare oo puntland ka mid a isla mar ahaantaas laysku waafaqay guud ahaanba in la joojiyo oo la sameeyo xabad joojin dagaal ka socda gaalkacyo ka socday muddadii hadda u dambeysay ee bisha ahayd heshiiska isagaa wuxuu sheegayey in xabadda la joojiyo maalinta bishu ay tahay toddobada laga bilaabo bisha november sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka isla mar ahaantaasna saacaddii shirkaas u dhammaaday isla mar ahaantaasna joojinta xabadda ay mas-uuliyaddeeda qaadaan taliyaasha ciidamada ee labada dhinac waxaan doonayaa marka halkan inaan ka sheego oo aan bulshada caalamkana u sheego dadka soomaaliyeedna aan u sheego in laga soo bilaabo xabad joojintii maalintaa lagu dhawaaqay ilaa hadda wakhtigan hadda oo maanta ay taariikhdu ay tahay bisha tobankeeda in dhanka kale ee galmudug ay xadgudub weyn ay ku sameeyeen xabadjoojintii lagu dhawaaqay maalintii bishii toddobada ay ahayd ee heshiiska la saxiixay ee isniinta ahayd waxay weerar ku soo qaadeen furintiga ciidanku ay degan yihiin ciidanka puntland dhammaanteed weerar ayay kusoo qaadeen maalintaasoo dhanna run ahaantii waxay sameynayeen duulaanku waa socday maalintaa waxaa dhintay oo inaga puntland dadka reer puntland ay dhibaato u geysteen ama dhintay shan qof shantaa qof waxaa ku jiray gabar yar oo labayo toban sano jirta waxaa kaloo ku jiray nin sheekha wadaada oo ka mid ahaa dadka nabadda ka shaqeeya isla mar ahaantaasna u tegey una gudbay xuduudda dhanka kale u gudbay kaasoo markaasi ugu yeeray inay nabad qaataan xabaddana ay joojiyaan sheekhaas ilaahi u naxariisto waa ay dileen weliba waxay u dileen si foolxun kadibna waxaad wada ogsoontihiin meydkiisii madaxiisii iyo jirkiisii oo kala go-an in lasoo bandhigay oo markaasi uu ku jiro meel walbo meediyaha uu ku jiro caalamka waxaadi runtii aad iyo aad looga xumaad ayay ahayd ficilkaas wuxuuna caddaynayey oo anagu aanu ka arkaynay in dadka waxa noocaas sameynaya ay yihiin dadkii ku caanbaxay inay dadka soomaalida ay qoorta ka gooyaan iyo dadka kaleba oo gacanta ku dhigaan marka ficilkaas inuu ficil wuxuu ahaa argixisyo ficil muujinaya wixii hore aan u sheegi jirnay oo ahaa in dagaalkan dhanka ka puntland uu yahay dagaal huwan ay soo qaaday ayna ku jiraan nabaddiidka iyo argixisada caalamiga ee soomaaliya ka howlgasha waxaan rabaa halkan inaan kaga sheego in maalintaas iyada inkastoo dhibaato badan ay u geysteen oo dad badan ay dhaawaceen qaarna ay dileen haddana in puntland ciidamada difaaca puntland aysan far dhaqaajin wax ficilan aysan ka qaadan maalintii bishu ay ahayd sideedda bisha koob iyo tobnaad labada kun iyo lix iyo tobanka sidoo kale ayay waxay sameynayeen xabadjebinta way jebiyeen runtii xabadjoojinta way jebiyeen waxayna sii wadeen dagaaladii waxaa dhacayay xabado ay ka soo ridayaan qoryahan sniberka la yidhaahdo iyo mortarka aan idhaahdo hoobiyayaasha kuwaasoo kusoo dhacayay guryo dadku ay degan yihiin iyo meelo kale oo mujtamacu ay leeyihiin sida masaajidda iyo muxuu ahaa bangiyada gaar ahaan hadda bangiga waad aragteen maan filaya waad soo aragteen bangiga amal bangiga iftin aan idhaahdo oo markaa dhaawac weyn ay u geysteen sidoo kale masaajida qeybo ka mid ah iyo guud ahaanba guryaha dadku ay degan yihiin oo hadda aanu warbaahinta geenay tusnayna dhibaatadii ay u geysteen taasi waxay sii siyaadisay in dad badan ay magaalada kasii kacaan kasii qaxaan oo dibadda u baxaan heshiiskii nabadeed ee lagu dhawaaqay xabadjoojintii kadib maalintaas bishu ay ahayd sideedda oo talaado ahayd waxaa dhintay saddex qof waxaa sidoo kale dadka dhintay ka mid ahaa haweeney ka mid ahayd dadka soo barakacayaashaah ee kusoo barakacay gaalkacyo muddona ku noolayd halkan gaalkacyo iyo laba qof oo muxuu ahaa dadweynaha ka tirsan waxaan kaloo halkan ku caddaynaynaa isla maalinta bisha toddobada sideedda ay ahayd inaysan wax haba yaraatee ciidamada difaaca puntland aysan samaynin wax jawaaba aysan u celinin dhacdooyinkii iyo duulaanada ay soo qaadayeen maleeshiyaadka galmudug maalintii ay bishu ahayd sagaalka maalinta arbacada sidoo kale xabajebin ayay sameeyeen ama xabajoojintii way jebiyeen waxayna kusoo garaaceen qoryaha mortariska ama hoobiyaasha la yidhaahdo qeybo ka mida magaalada gaalkacyo waxayna ku dhaceen sidoo kale meelo guryo dadku ay ka guureen qaarkood iyo meelo muhiima nasiib wanaag intaanu ka warhayno saddex qof ayuunbaa waxaa kusoo gaaray dhaawac fudud maalintaas ay bishu ahayd sagaalkii maalinta arbacadii haddaba waxaanu marka ugu horeysa haddaanu nahay puntland aanu cambaareynaynaa si xoog badanna aanu u dhaleecaynaynaa in galmudug ay jebisay xabajoojintii ay ka soo shaqaysay qaramada midoobey layskuna raacay annagana xagga iyaga dhanka iyaga aanu ka hirgelinnay waxaan sidoo kale ugu yeeraynaa galmudug iyo inta dagaalka ku jirta inay joojiyaan weerarada ay soo qaadayaan isla marhaantaasna ay ixtiraamaan oo tixgeliyaan wixii laysku raacay heshiiskii laysku raacay oo ahaa in xabadda la joojiyo ay ka shaqaysay qaramada midoobey madaxda soomaaliduna ay isku raacday iyo taliyaasha ciidamadu waxaan doonaynaa sidoo kale inay ixtiraamaan waxaan rumaysannahay guuldarrada inay weyn inay tahay in aan la ixtiraamin xabid joojintaas iyadaa ayna keeni karto in dhibaatadii gaalkacyo ka jidha ay sii socoto waxaan kaloo qaramada midoobey ugu yeeraynaa inay runtii ay siiyaan maxaa jira mas-uuliyadda waxaa qaadaya ciddii xabid joojinta jebisay waana galmudug waxaan qaramada midoobey ugu yeeraynaa arrinta ayadaa inay ilgaara ku fiiriyaan tallaabada ku habboonna ay ka qaadaan ciddii xabid joojinta jebisay ugu dambayntii puntland waxay xaq u leedahay inay isdaafacdo dadkeeda ay daafacdo xuduudaheeda ay daafacdo annagu duulaan ma nihin dad dhiiggiis ma rabno waxaan aragnaa dadku inay walaala yihiin ay isla degan yihiin wax badan ay ka dhexeeyaan wax walbana nabad iyo wanaag iyo watashi lagu dhammeeyo nabad baanu diyaar u nahay laakiin haddana taa macnaheedu maaha inaana isdaafacahayn haddii ay sii socoto oo dhibka lagu wado dadkayna uu sii socdo iyo deegaanadeena xadgudubka lagu sameynayo ayadana waxaan u sheegaynaa dhinaca kale haddee annagu xaq baanu leh inaanu isdaafacno ummadda caalamkana waanu sheegaynaa iyo cid kasta oo nabadda jecel waana isdaafici doonaa biidn illahi tacaala waxaan kalsoonahay in ay sii socdaan wadahadallada nabaddu gaalkacyo loo balansaya in laisugu yimaado waxaan soo dhaweynaynaa wax kasta oo lagu xallin karayo wanaaga oo cadaalad ay ku jirto oo lagu xallin karayo lagu xallin karayo dhibaatada hadda taagan sida hore annagu aan u sheegnay mowqifkay waa cadyahay waxaan doonaynaa nabad waarta oo gaalkacyo ka dhacda waxaan doonaynaa nabad aan siyaasadaysnayn waxaan doonaynaa nabad aan shardi ahayn oo aan shardi ku ahayn dhul la kala bedesho iyo dhul la kala qaato waxaanu doonaynaa nabad ay ka shaqeeyaan waxgaradka iyo dadka daneeyaasha nabadda ee kasoo shaqayn jiray nabaddii gobolkan ka jirtay muddadii hadda u dambeysay ee labaiy labaatanka sano ama saddex labaatanka sanadeed ee ka dambeysay heshiiskii gaalkacyo ay ku galeen madaxdii wakhtigaa joogtay aan idhaahdo dagaalkii sokeeye kadib kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo saddexdii taas ayaanu aaminsana inaanu saldhig u noqon karto in dadka walaalaha ee gobolka degena ay nabad ku wada noolaan iyo walaaltinimo iyo helnimo ay ku wada noolaadaan qolo walbana xuquuqdeeda ay hesho aad iyo aad baa umahadsantihiin asalaamu calaykum